waxaan aada uga mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka wasiir dowlaha arrimaha gudaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka agaasimaha guud maamulka deegaanka cagaaran iyo akhyaarta kale oo na soo dhaweysay aada iyo aad baa umahadsan tihiin sidoo kale waxaan umahadnaqayaa shirkadda saabu oo wadanka indiya laga leeyahay saad la socotaan wadanka waxaa ka jirtay shaqo la-aan baahsan taasoo lagaga bixi karo in la sameeyo warshado warshadahaas oo ah kuwa dadku shaqo ka helayaan oo ballaaran haddii hal warshad oo laga yaabaa dadka reer puntland kala bar inay shaqo siiso annagoo taa ka fakarayna ayaan waxaanu invite garaynay shirkadan oo ah shirkadaha ugu waaweyn indiya oo ilaa konton sano khibrad u leh samaynta warshadaha shamiintada warshada shamintadu waxay ka mid tahay waxyaalaha baahida badan loo qabo oo shaqaalo badan ay shaqo ka heli karaan haddii aan wadanka la warshadeyn oo warshado laga helin waxaan noqonaynaa dad ku tiirsan soo dejinta dibadda alaaba laga soo dejiyo oo dad kale ay kasoo shaqaysteen marka si waxyaalaha lasoo imboor gareeyana loo yareeyo export badana loo sameeyo siyaasadda dowladda puntland waxay tahay in warshado badan la geliyo wadanka intii hadda wasaaraddu ay dardadkan cusub bilowdayna go-aankaasaanu qaadanay in maalgeliyaal loo yeero oo ay wadanka ugu badna ay sameeyaan tan ugu muhiimsan oo ah warshadaha marka kambanigan hadda yimid waa kambani hindi ah waxaa dhaqaalaha bixinaya dowladda indiya haddii ilaahay ogolaado kambaniguna wuxuu qaadanayaa contractiga iyagaa dhammaynaya macaa dowladda hindiya iyo waxaba iyaga ka dhammaynaya dhaqaalahaas dabcan maaha deeq laakiin waa deyn lagu bixinayo installment khafiifa oo waqti aada u dheer qaadanaya markii shirkad markii kambani warshadu ay kacdo oo dhaqaaqdo oo shaqadii bilowdo oo faa'iidada ugu horeeya la helo baa baymentiga deynku ku bilaamanaya mashruucan waxaan rajaynaynaa haddii ilahay ogolaado haddii midka koowaad la bilaabo in mid kalena lagu xijin karo waxaan ka soo bilownay sarfeyga magaalada boosaaso iyo hadda oanu nimid gobolka mudug oanu mahadnaqayo odayaasha naga horyimid mudug waxaan kasoo bilownay xarfo ayaan abuuraheeda kasoo bilownay baaritaanka gobolka bari waxaan ku istaagnay buuraha alxamdulilaahi oo iyadana aan isniri ay nooga muuqdeen astaantii dhagaxan limestoneka oo aan rabno in shamidada inuu ku haboon yahan u aragno waxaan soo marnay sidoo kale garowe haddana waxaan nimid gobolkan mudug waxaan is leenahay haddii ilaahay ogolaado oo hal sayd oo ka mida lagu guuleysto waxaa shaqo ka helaya dad aada u fara badan waxaa ku badbaadaya lacag adagoo fara badan oo dibadda loo dhoofin jiray haddii ilaahay idman waxaan rajaynaynaa inaan hadda saydkan aan ku taagnahay hadda qoraalla iyo waxbaan kala qaadanaynaa kabacdina waxay keeni doonaan riboor qoraala riboorka qoraalka annagana waa noo gudbinayaan bangigii lacagta bixinayana waa u gudbinayaan markii ay sidaas sameeyaan waxaa imaanaya haddii ilaahay ogolaado shirkadda injineeradeedii oo kuwa khaas arrimaha gaar ku ah hadda injineerkan wakii bulshada oo madaxda ka ah guud ahaan marka kuwa farsamo yaqaanaha ayuu soo diri doonaa kuwaas waxay qodi doonaan goobihii aanu soo aragnay bay dololinayaan markii ay qodaanna waxay haddii ilaahay ogolaado markii ay hadda kor kasi waxaan arkaynaa kor inuu shamiindo laga heli karo laakiin cumuqa intuu dheer leeyahay waxaa la rabaa warshadu inay hesho in material ku filan inta ay jirto oo dhan waxaa maalgelintu ay ka bilaabataa soddon milyan in ka badan ayuu ayuu halkii projectiga uu ku kacaya marka wixii haddii dhaqaale badan la geliyo waa inuu jiraa sustainability amba inuu joogitaankiisu uu rasmi yahay waxaa noo muuqata buuro badan oo isku daba taxan oo sida aan ku sheekaysanay uu qanaaco ka muujinayno inay inay ku habboonaan karto inay warshadii laga taago oo ayna jiri doonto in badan waayo waa inaanay dhagaxaasi dhammaan inta warshadu jirto marka sida hadda noo muuqatana waxay u eg tahay inaan ku guuleysanay ilaahay iidankii waxaad ku mutaysateen haddii reer puntland layahay waxaa soomaaliya laynooga doortay waa amnigeenna oo aan ka shaqayno iyadaas inaan sii wadno waan rabnaa dadka imaanaya hadda soo socdaana dhammaantood waa dad ajnabi oo cad sida aad u ahaydeen awalba dhaqankiina soo dhoweynta dadka maalgelinaya inaad si wadan waan ku kalsoonnahay maamulka gobolka iyo shacabkaba inay arrintaa isla kaashan doonaan guud ahaana intii aan soo maraynay soo dhoweyn iyo maxaa la yidhaahdaa kalsooni badan ayayna tusiyeen iyaga safarka uu ila soo galay injineerkuna wuxuu aada iyo aada ugu qancay amniga xalay baan soo guuranayna oo dhan inagoon wax istaafi wax ciidana wadan aad iyo aad bay qanaaco ugu tahay sidoo kale dhulku inuu ku habboon yahay dhul laga dhisi karo warshadana waa ku qanacnay waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka oo guddoomiye u sarreeyo iyo shacabka reer gobolka inay arintaas garab fiican ka geysan doonaan guud ahaanna puntland ha u jeesato dhinaca warshadeynta wax banaanka laga keenaa wuxuu iiga sheekeynaya isagu india kii markay xorriyadda qaatay ra-isul wasaarihii ugu horreeyey wuxuu yidhi go-aan buu soo saaray go-aanka ugu horreeye wuxuu ahaa wax dibadda laga keeni kara inaanay jirin hal shay wadanka dibadda looga soo dejin karaa ma jiro wax la dhoofiya maan marka qof walba wuxuu isku dayey inuu wax samaysto sidaasaan ku warshadownay buu yidhi marka annaga siyaasadaasaan qaadanay in wadanka wax lagu sameeyo lana dhoofiyo laakiin wixii aan isticmaali karnana aan isticmaalno wixii inaga naga batan aan dhoofsano halkan oo kale hadda waxay ku taallaa meel istaraatiijiya oo dhinacan haddii la aado etoobiya oo populationkeedu ninety six million yahay baan hadda in la supply gareeya la rabaa dhinacan koonfur oo inaga xigto dad badan leh dhinacaas inaga reer puntland iyo dhinaca dambeba afarta jihaba customerba meeshaan ku heli kartaa sibirku waa ashyaada aan qaadi karin takliifka lacagta badan oo transport maadaama kiishka uu lacagtiisu yar tahay haddii transportation costigu uu qaali yahay dhaabac way gasaysa marka waa inuu customerka u dhowaadaa sidaa daraaddeed haddii halkan laga helo iyo meelaha kalen soo aragnayba waxay heli doonaan customer ku filan saan ognahayba